magaalada kismaayo ayaa waxaa maanta jaamacadda balasma ay ku qabatay xaflad ay ku qalinjibinayeen arday bartay kuliyadaha kala duwan ee lagu barto jaamacadda xafladda ayaa waxaa ka soo qaybgalay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland wasiirka wasaaradda waxbarashada jubbaland guddoomiye ku-xigeenka guud ee jaamacadda balasma guddoomiyaha jaamacadda balasma faraceeda magaalada kismaayo waalidiin arday iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa xafladda daafuray guddoomiyaha jaamacadda balasma faraceeda magaalada kismaayo maxamed cabdi jaamac wuxuuna ka hadlay waxyaabaha ay jaamacaddu kusoo kordhisay bulshada ku nool magaalada kismaayo maanta waxaan u joognaa xafladda ardayda dufcadii saddexaad ee jaamacadda ay ka qalinjabinayso waxaan aaminsannahay jaamaca balasma markii halkan imaatay magaalada kismaayo muddada ka shaqaynaysay waxay soo saartay arday kala duwan arday kala duwan oo dufacooyin kala duwan waa dufacadii saddexaad ee jaamacadda maanta halkaan u joogno jaamacadduna wixii xoog iyo dadaal iyo juhdi badan isku gelisay inay soo saarto magaaladana ay hesho dad waxtar leh wax soo bartay ay ka muuqato bilicda magaalada iyo mataqaana waxtarka magaalada iyo shaqooyinka magaalada wasiirka wasaaradda waxbarashada jubbaland cabdinaasir seyraar maax ayaa waxa uu bogaadiyey ardayda ka qalinjibisay kuliyadaha kala duwan ee lagu barto jaamacadda balasma waxaan ku faraxsannahay oon bogaadinaynaa maamulka iyo waxbarashada ee jaamacadda balasma iyo ardada ardada waxaan leeyahay guulaysta waxaan leeyahay hambalyo dhalinyarada faraha badan ee reer jubbaland ee halka ka qalinjebisay runtii waxaan rajaynaynaa inaad wax kusoo kordhin doontaan guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ee reer jubbaland aad iyo aad baad u mahadsantihiin mid ka mid a hooyooyinka soomaaliyeed ay carruurtooda u qalinjibinayaan ayaa waxay waalidiinta ugu baaqday inay carruurtooda geeyaan goobaha waxbarashada farinta aan ku bogaadin lahaa waxaa weeye waalidiinta soomaaliyeed inay ay ilmahooda dhexda u xidhaan oo ilma aan waxbaranin oo waxba tari doonin oo maxay ahayde duruuf kasta oo ay ku jiraan ilmaha waxbarashada ay ugu taxadaraan yaan waalidiinta ugu baaqahayaa si ayagana ay u anfacaan muslimiinta ilaahayna ay waxbarasho la'aantooda iyo dhibkooda ay ooga nabad galaan oo looga badbaado qof aan waxbaranin sida looga badbaado way adag tahay marka diini iyo maadiba in ilmaha waxbarashadiisa lagu taxadaro yaan waalidiinta ugu baaqaya dhammaan soomaali qaar ka mid a ardayda ka qalinjibinaysay jaamacadda balasma ayaa waxay idaacadda waaba uga warbixiyeen sida uu maanta yahay dareenkooda waa mahadsantahay waana soo dhaweynaya idaacadda waamo magacayga waa jimcaale sabdo xasan ka tirsan ardayda maanta qalinjibinaysa ee jaamacadda balasma ee faraceeda kismaayo iyo xarunta webijubba cambas aad baan maanta ugu faraxsanahay shucuurtay lama soo kooba garo inaan ka mid noqdo ardada maanta hoolkan fadhida oo qalinjibinayso aniga waxaan ka mid ahay khaasatan ardada college of health science ama ardayda caafimaadka departmentiga ee sheybaarka ayaan ka mid tirsan ama qaybta sheybaarka ayaan ka tirsanahay
runtii maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay maadaama aan juhdi badan afar sano soo gelinaynay waa maalin farxadeed oo aad iyo aad noogu weyn gaar ahaan bahda waxbarashada oo aan anigu qayb ka ahay oo koliyaddii ugu horreysay jaamacadda balasma ay ka qalin jibinayso maanta aad baan ugu faraxsanay lama soo koobi karo bismillahi raxmaan raxiim waa ku dhowahay idaacadda waamo magacay waa sacdiya cali cabdiqaadir dhammaysay kuliyadda social science public administration waxaan ku faraxsanahay maanta dareenkayga farxadeed lama koobi karo jaamacadda balasma kuliyaddeeda kambas kismaayo hadhameey webi kambaasaa la dhahaa waan ku faraxsanahay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dareenkii wax maanta inaa waxbarashaa afar sano soo wada inaa soo gebagabeeyo waa mahadsantihiin idaacaddana waxaan uga mahad celinayaa inay nagala soo qayb qaadatay farxaddeena aad ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud wuxuuna hambalyo u diray ardayda isagoona ardayda ugu baaqay inay bulshadooda ugu faa'iideeyaan waxa ay barteen waxaad barateen dadkiina oo barateen diyaar bayna idin yihiin waxaad u barateen ugu shaqeeya haddee ganac business tahay haddee takhatarnimo tahay haddee tahay laamaha kala duwan ee jaamacadda balasma iyo jaamacadoo kala dhan dadkiina dalkiina oo barateen shaqada inaad ka shaqaysaana diyaar baa la dilan yahay waa idin hambalyaynayaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sarre oo hambalyaynayaa dadaalkay waxbarashada gelinayso aad iyo aad oo mahadsantihiin waxaana leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo salaam xafladan ayaa waxaa ka qalin jibiyey arday baratay kuliyadaha kala duwan ee lagu dhigay jaamacadda balasma faraceeda magaalada kismaayo waana dufcaddii afar iyo tobanaad waxaana sidoo kale xafladan ay kaga duwan tahay xafladihii hore ay qabanaysay jaamacadda balasma waxaa jira arday haatan dhammeeyey cilmiga waxbarashada oo aan hore uga jirin magaalada kismaayo waxaana ay ka soo aflaxmeen ardayda macadka tobabarka macallimiinta jubbaland